أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن bismillaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu subax wanaagsan akhyaarey ku soo dhowaada warka subaxnimo idaacadda islaamiga andalus qodobada aad ku maqli doontaan hadduu alla idmana waxaa ka mida dagaalka bariga dhexe ayaa galay maalintii afar iyo labaatanaad iyadoona xalay iiraan si ba'an ay u duqeysay dalalka carabta xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa ku ammaantay qabaa'ilka degawilaayaadka islaamiga siday oga hortageen duulaannadii cadowga allaah dowladda xabishida itoobiya ayaa ka hor istaagtay safar uu murtad xasan gurguurta ku tegi lahaa magaalada adisababa wilaayada islaamiga ee bakool ayaa ugu baaqday bulshada ku dhaqan wilaayada inay sii xoojiyaan kaalinta ay kaga jiraan jihaadka bariga afrika guddiga gurmadka abaaraha ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa gurmad gaarsiiyey deegaano ka tirsan wilaayada islaamiga ee hiiraan howlgallo lala beegsaday cadowga allaah ayaa ka dhacay deegaano ka tirsan wilaayada shabeellada hoose bulshada ku kala dhaqan degmooyinka xagar iyo xiindheere ee wilaayaadka islaamiga jubbada hoose iyo galgaduud ayaa goobo fagaaraha ku daawaday filimka mu'asasada al-kataa'ib أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن waa subax isniin ah taariikhda hijirigana ay ku beegan tahay afarta bisha shawaal sannadka kun afar boqol afartan iyo toddoba hijiriga ku soo dhowaada warkaas oo dhammaystiran dagaalka bariga dhexe ayaa galay maalintii afar iyo labaatanaad iyadoona xalay iiraan si ba'an ay u duqeysay dalalka carabta haddaba wararkii ugu dambeeyey ee dagaalka ka holcaya bariga dhexe waxaan goordhow wax ka weydiinay walaalkeen nuur cali warsame abuushayba haye nuur maxaa soo kordhay aad baad u mahadsan tahay walaalka xasan cabdiraxmaan abuuxasaan bismillaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu bariga dhexe weli dagaalo culus ayaa ka socda kuweyt sacuudi arabiya iyo imaaraadka carabta oo ku dhawaaqay in waa berigii hore ee saaka oo isniin ah ay qabteen tiro ka mid ah gantaalada balastiiga ah iyo diyaaradaha aan duulyaha lahayn ee daroonka kuwaasoo ka imaanaya dhanka iiraan xili dagaalka u dhexeeya maraykanka iyo yuhuudda dhinaca iyo nidaamka shiicada iiraan oo dhinaca kale ah kaa soo galay maalintii afar iyo labaatanaad ciidanka militariga nidaamka daaquudka kuweyt ayaa bayaan ay soo saareen waxay ku sheegeen in difaacyada cirka ay ka hortageen weeraro gantaallo ah iyo diyaarado aan duuriyo lahayn oo looga soo riday dhanka waddanka iiraan iyadoo la maqlaya dhawaaqyadii iyo qaraxyada ka dhashay nidaamka difaaca cirka oo burburinaya weeraradaasi sidoo kale weriye ka tirsan aljaziira oo ku sugan waddanka kuweyt ayaa xaqiijiyey in ay maqleen digniinta ku aadan in dadka loogu sheego marka gantaaladu ay ku soo socdaan iyo diyaaradaha iyadoo sidoo kale ay maqlayeen difaacyadii cirka oo weeraraya diyaaradaha aan daroonta lahayn iyo gantaalada ku qulqulayay kuweyt shalay ayay ahayd markii wasaaradda difaaca kuweyt ay xaqiijisay in ciidamada qalabka sida ay ogaadeen toddoba diyaaradood oo aan duuliyo lahayn oo looga soo riday dhanka iiraan kuwaasoo soo galay hawada kuweyt islamarkaana difaacyadii cirka ay ku guulaysteen inay qabtaan oo ay burburiyaan afar ka mid ah halka saddex kale ay ku dhaceen meel ka baxsan aagga khatarta iyagoo aan waxba halisa geysan sida lagu sheegay bayaanka kuweyt ka soo baxay sacuudi arabiya afhayeenka rasmiga ah ee wasaaradda difaaca nidaamka al sacuud turki almaliki ayaa war uu soo saaray waxa uu ku sheegay in ay burburiyeen hal diyaarad oo aan duuliyo lahayn taasoo ku dhacday gobolka xadka waqooyi iyo mid kale oo ku dhacday gobolka bariga wasaaradda difaaca sacuudiga waxay sheegtay shalay oo axad ahayd in nidaamyadeeda difaaca ay qabteen ama ay burburiyeen sagaal diyaaradood oo ah nooca aan duuliya lahayn kuwaasoo ku sugnaa gobolka bariga waxaa kaloo ay sheegeen in la arkay saddex gantaal saddex gantaal oo balastiig ah oo loo soo riday dhanka magaalada riyaad ee caasimada ah halkaasoo mid ka mid ah la qabtay labada kalena ay ku dhaceen meelo aan dad deganayn arrinta ayaa dhacday iyadoo la howlgeliyey nidaamka digniinta ee gobolka alkharaj si dadka ay ugu digtoonaadaan khatarta kusoo wajahnayd nidaamka daaquudka imaaraadka carabta ayaa ayaguna bayaan ay soo saareen waxay sheegeen in hay-adaha ay qusayso ay la tacaaleen dhacdo ka dhalatay burbur ka dhacay aagga shawameekha kadib markii si guul leh loo qabtay bay yidhaahdeen gantaal balastiig ah dhacdadan ayaa sababtay bay yidhaahdeen dhaawac fudud oo soo gaaray nin u dhashay indiya sidoo kale wasaaradda difaaca imaaraadka ayaa shalay oo axad ahayd sheegtay in difaacyada cirka ay la tacaaleen afar gantaal oo balastiig ah iyo shan iyo labaatan diyaaradood oo aan duuliyo lahayn kuwa oo ah kuwa daroonka ee ka imaanayay iiraan wasaaradda arrimaha gudaha ee baxrayn waxay ku dhawaaqday in la shiday qalabka digniinta bixiya iyagoo ugu baaqay muwaadiniin dadka degan magaalada maanama ee caasimadda ah inaysan meel u dhaqdhaqaaqin islamarkaana wararka ay kala socdaan warbaahinta rasmiga ee dalkaasi sidoo kale taliska guud ee nidaamka daaquudka baxrayn waxa ay bayaan ay soo saareen ku sheegeen tan iyo markii weerarada iiraan ay bilowdeen siddeed iyo labaatankii febraayo inay burburiyeen boqol afartan iyo shan gantaal iyo laba boqol afartan iyo lix diyaaradood oo aan duuliyo lahayn oo lagu beegsaday dalkaasi waxaa muuqanaysa dhammaan waddamada khaliijka weerarada iiraan ay ku qaaday inay ka been sheegayaan ayagoo tilmaamaya in gantaalada lagu ridayo ama diyaaradaha qaar ay qabteen iyo qaar meel bannaan ah ku dhacay balse muuqaalada baraha bulshada lagu faafinayo ayaa ka duwan kuwaas waxaana la arkaa magaalooyinka holcaya iyo bartilmaameedyada gaarka ah ee iiraaniyiintu la eeganayaan gantaalada oo si muuqda loo soo duubayo ama loosoo sawirayo weerarada iiraan ee ka dhanka ah dalalka khaliijka carabta ayaa sababay dhimasho iyo dhaawac aad u tiro badan iyo burbur soo gaaray kaabayaashii dhaqaalaha arrintaa oo si adag ay u cambaariyeen dalalka weeraradaasi lagu qaaday xasaanow sidoo kale xalay yuhuuddu waxay sheegeen in weeraro cusub ay ku qaadeen magaalada tehraan ee caasimadda dalka iiraan askarta sahaynada waxay tilmaameen in mawjado weeraro ah ay la beegsadeen kaabayaasha dhaqaalaha magaalada caasimadda ee tehraan wakaaladda wararka faris news agency ayaa xaqiijisay in shan duqeyn ay beegsadeen waqooyiga bartamaha bari iyo galbeedka caasimadda tehraan saaka oo isniin ah gantaal iiraani ah ayaa ku dhacay magaalada bataj kifa oo dhacda bariga magaalada talaabiib taasoo keentay burbur ku yimid siddeed goobood oo ay gaareen firxadka qarxyada uu watay gantaalka ay iiraan adeegsatay sida ay sheegayaan warbaahinada yuhuudda guddiga arrimaha gudaha yuhuudda ayaa sheegay in la arkay gantaalo loola beegsanayo deegaano ka mid ah kuwa ay yuhuudda xoogga ku haysato iyadoo la xaqiijiyey gantaaladaasi inay ka yimaadeen dhanka iiraan sidoo kale wargeyska lagu magacaabo yadiico daxranood ayaa tilmaamay in burbur weyn uu soo gaaray magaalada lagu magacaabo bata tigfa sidoo kalena wuxuu xaqiijiyey in gantaal iiraan ay soo tuurtay uu ku dhacay meel furan oo waqooyiga dhanka yuhuudda ah kanaalka labiitoonaad ee sahaynada ayaa isna waxa uu sheegay in gantaal kale uu ku dhacay meel furan oo koonfurta dhanka yuhuudda ah oo aysan jirin dhaawac halka yadiico daxranood ay ku warbixisay in tuulada nir'am oo muujinaysa in gantaal iiraani ah uu ku dhacay taasoo sababtay dab xoogan oo goobta ka kacay yuhuudda ayaa looga bartay inaysan xaqiiqda ka sheegin khasaaraha ka soo gaara gantaalada iyo diyaaradaha ay iiraan ku beegsanayso bartilmaameedyada gaarka ah ee dhanka sahaynada sidoo kale xasanow wargeys laga leeyahay dalka maraykanka ayaa waxa uu sheegay in askarta ameerikaanka ah ee ku lugta leh dagaalka ka socda dalka iiraan uu walaacooda soo kordhayo iyagoo cabsi xoogan ka muujiyey amni darro iyo ujeeddada dagaalka oo si cad aysan u fahmin askartaasi qaarkood ayaa wargeyska waxay u sheegeen inay jirin qorshe cad oo dagaalka la xiriira halka askarta kale ay ka digeen haddii dagaal dhulka ah la galo in uu noqon karo musiibo weyn askarta ameerikaanka ah ayaa waxay su-aal ka keeneen dagaalka lagu jiro iyo asbaabta loo dagaalamayo kuwaasoo qaar ka mid ah sheegay in aysan doonayn inay u dhintaan yuhuudda ayagoo sidoo kale tilmaamay inaysan noqonayn qalab loo adeegsada siyaasadda xasanow iiraaniyiintu waxa ay mar kale ku hanjabeen inay beegsan doonaan kaabayaasha tamarta iyo biyaha guud ahaan dalalka laysku yidhaahdo khaliijka haddii saliimiga trump uu ku dhaqaaqo hanjabaadiisa ku aadan weerarka lagu qaadayo shabakadaha korontada iiraan iyadoo arrintaana lagu sheegay inay dhelisay cabsi weyn oo laga qabo qalalaase baahsan oo ka dhaca gobolka maadaama dalalka khaliijka ay si weyn ugu tiirsan yihiin warshadaha sifaynta biyaha si ay u helaan biyo nadiif ah oo lacabo sida ay warisay wakaaladda wararka royters aad buu u mahadsan yahay abuusheyba xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa ku ammaantay qabaa'ilka dega wilaayaadka islaamiga siday uga hortageen duulaanadii cadowga allaah marwaan maxamed ayaa warbixintan inoo haya iyadoo dhowaan amiirka xarakada mujaahidiinta al-shabaab sheekh axmed cumar abi cubeyda uu jeediyey kelimad qayim ah oo dhinacyo badan taabanaysay taasoo ciwaan looga dhigay wallaahu yu-ayidu binasrihi man yashaa qodobadii uu amiirka uga hadlay ayaa waxaa ka mid ahaa fariin ku socotay qabaa'ilka muslimiinta ah ee soomaaliyeed ee ku dhaqan wilaayaadka islaamiga ah sheekh axmed cumar abi cubeyde ayaa ku ammaanay qabaa'ilka dega wilaayaadka islaamiga sida ay uga hortageen duulaanadii cadowga isla markaana ay allah uga mahadceliyaan nimcooyinka ay ku dhexaystaan dhulka lagu maamulo shareecada islaamka amiirka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa kula dardaarmay qabaa'ilka muslimiinta ah in islaamka xaggooda looga imaan isla markaana ay ka foojignaadaan iskudayada ah kala dilka muslimka isgacalooday ay soo maleegayaan cadowga wuxuu sidoo kale amiirka ku booriyey qabaa'ilka iyo guud ahaan bulshada wilaayaadka dalka inay wax soo saarka badiyaan oo dhulkooda tacbadaan kana kaaftoomaan sicir bararka dunida hareeyey waxaan si gaara ugu mahad celinayaa dhammaan qabaa'ilka ka soo qayb qaatay dafcinta cadowga ku soo duuray walaayaadka allah deegaankiinna iyo dadkiinna ha idiin barakeeyo waxaad u gasheen diinta allah waxaad ka heli doontaan allah hortiisa iyadoo aysan cirbad idinka dhinnayn qabaa'ilka ku nool walaayaadka waxaa la gudboon inay allah uga mahad celiyaan nicam fara badan oo lagu goonni yeelay sida dagaallada qabaa'ilka oo yaraa xoolaha oo u tirmayey roobabka iyo barwaaqada oo isdabajoog ahayd intaas waxaa lagu helay shariicada allah eega oo waxo ka raadsha gobollada kale ee lagu maamulo dimuqraadiyadda waad ka roob badan tihiin waadna ka nabad fiican tihiin waadna ka dhowrsanaan badan tihiin markay kafladna gashay ee aan ilownin nicamkaas oo qaarkeen ay daadiyeen dhiigga walaalahood muddooyinka u dambeeyey ayuu allah wax yar oo ibtilaa'aadkiisa ah na tusay waxaana ka aragnaa kulaylka iyo jiilaalka u dambeeyey allah aan u laabanno aan iswalaashanno dariska xaqiisa aan gudanno wiilasheenna mujaahidiinta ah oo har iyo habeen u soo jeedo dufaaciinna garab iyo gaashaan aan u noqonno waxaan allah ka baryayaa inuu allah na siiyo roob caafimaad wata duunyadeenna inoo barwaaqeeyo nabadda aan haysanno shukunteeda allaha nagu irsaaqo ogaada maanta waxaad gashaan oo wanaag ah islaamkama iloobi doono mana sinaan doonaan qabiilada naftooda iyo maalkooda ku garab istaagay mujaahidiinta iyo kuwa khudlaamiyey waxaan halkan ugu mahad celinayaa maamullada siyaasadda oo mar kasta ku mashquulsan kala deminta colaaddiinna wanaajinta wada noolaashadiinna qabaa'ilka iyo hurmuudkooda nuqabada waxaan leeyahay ka foojignaada iskudayada uu cadowga soo maleegayo ee lagu doonayo in ummadda dib loogu celiyo colaadihii sokeeye ee lagu seegi jiray adduun iyo aakharaba indhihiinna ha furnaadaan oo isku daya inaad mu'aamaro kasta demisaan inta ayna dhib sababin xilli horena gacmaha qabta dadka maangaabka ah ee cadowga u adeegsado fulinta qorshooyinkiisaas guracan waxaad ku wada noolaan kartaan walaalnimo iyo isjacayl taas waxaad ku weydaan ku welemaysaan inaad iscolaadisaan shan walaal oo isku calool ah colna way dufaacan ceelna way waraabshaan walaalo isxumeeyey way xoolo yareeyaan wayna xabaal badiyaan waxaan si gaara ugu dardaarmayaa dhammaan maamullada iyo qabaa'ilka inaad isku filnaataan dalkiinna tabcataan xoolihiinna dhaqataan kana kaaftoontaan duufaannada sicirbararka ee dunida hareeyey gacmihiinna wax ku beerta hantida dhulkeenna ku jirto way nagu filan tahay maanta dunida waxa ka taagan oo laysku colaadinayo waa luqmadda la cuno xeelad iyo cilmi la imaada dhulkeenna wuuna deeqaa waana nagu filan yahay kelimadan oo amiirka xarakada mujaahidiinta al-shabaab sheekh axmed cumar abi cubeydda uu jeediyey habeenkii munaasabadda ciidulfidriga ayuu si qoto dheer uga hadlay arrimo fara badan oo bulshada muslimiinta ah ee soomaaliyeed waxtar weyn u leh isagoo dardaaranno kala duwan u diray dhammaan muslimiinta ku dhaqan wilaayaadka islaamiga ee soomaaliya mahadsanid marwan wilaayada islaamiga ee bakool ayaa ugu baaqday bulshada ku dhaqan wilaayada inay sii xoojiyaan kaalinta ay kaga jiraan jihaadka bariga afrika wakun maca mujaahidin calaa acdaa'ihi muntasiri laa yaftinannaka alxaanun musakhrifa غنى بها رواد الكفر أحقابا من الدهر ودع عنك الهوان والردى واعتصم بميثاق الجهاد على مد الدهور dalkan muslimka ee soomaaliya waxaa gardarro dulmi iyo xadgudub ku soo galay gaalo caddaan iyo madow ah kuwaas oo ujeedkoodu yahay burburinta iyo baabi'inta shareecada raxmaanka iyo barakicinta dadka muslimiinta ee ku dheggan diintooda ee yidhi waxaan diinteenna ahayn kuma dhaqmayno dulmiga iyo gardarrada waxaa lagu suulin karaa ama looga hortegi karaa in awood aad adeegsato oo ay ku dheehan tahay iimaan iyo alla kacabsi waxayna arrintaasi keenaysaa in gaalada iyo xulufadoodu markii ay arkaan awooddaada inay joogsadaan ama ay cabsadaan waxaana jirta maahmaah soomaaliyeed oo haddii aan qaldaneen odhanaysa ishiisa laga arkaa ushiisa lagu tumaa wilaayada islaamiga ee bakool waxay bulshada muslimka guud ahaan gaar ahaan bulshada reer bakool loogu baaqday inay iska difciyaan oo ay ka hortagaan dulmiga iyo xadgudubka ay gaalada ka wada geyiga soomaaliyeed islamarkaana ay garab iyo gaashaan u noqdaan geesiyada naftooda iyo maalkooda u huray difaaca kelimadda alleh sheekh cusmaan abow cabdiraxmaan waaliga wilaayada islaamiga ee bakool oo maalintii jamcihii lasoo dhaafay la hadlayay boqolaal muslimiinna oo musallaha ansaarul qudus ee degmada tieglow ku tukaday salaada ciidulfidriga ayaa jeediyey baaq guud oo ku aadan muslimiinta gaar ahaan waxa uu si gaara oola hadlay bulshada reer bakool oo ugu baaqay inay buuxiyaan furumaha dagaalka kana hortagaan dulmiga cadowga iyo duulaankooda shareeca la dirirka maylana dadkaas muslimiinta ah ilaahay subxaanahu wa tacaala dhibaatadaas makhrajka lakukubaha kor ilaahay aan idin sheegay hal kale ma leh ilaahay mayle udina liladiina yuqaataluuna biannahum dulimuu wa ina allaha calaa nasrihim laqadiir ilaahay may baan idamay dadka muslimiinta anfasahay oo la dulmi iyo dagaalamaan isku difacan gaalada awoodiyonka ka soogna may waale wa ina allaha calaa nasrihim laqadiir tabartaa oo yarta ilaahay akin gargaare maylana marka dadka muslimiinta ah أيها الشعب لذ بالحق معتصما وكن مع مجاهد على أعدائه منتصري لا يفتننك ألحان مزخرفة غنى بها رواد الكفر أحقابا من الدهر ودع عنك الهوان والردى واعتصم بميثاق الجهاد على مد الدهور الله سبحانه وتعالى نمي بويدي سدانه إن ظلمك oo gaaladani hadgudubtay wadankan kaduulay diintanka kaduuli ilaahay inoo dulqaad in dadka muslimiinta meel kastiyo roogaan dulmiga ilaahay ku dulqaad in ilaahay subxaana wa tacaala nasri iyo cizi iyo tamkiin caajila ilaahay unsana siiyo in ilaahay subxaana wa tacaala na sugo ilaahay cumrigeen in haninka gabagabaay ashahaadata fii sabiilih ilaahay dartis olan shahiid ilaahay haninka khaatameey sheekh abuu cabdiraxmaan ayaa dhanka kale soo hadal qaaday kelimadii qayimka aheed ee uu jeediyey amiirka guud ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab sheekh axmed cumar abuu cubeyde xafidahullaah wuxuuna waaliga ballan qaaday in isagoo ku hadlayay afka bulshada muslimka ee ku nool wilaayada islaamiga ee bakool ay fulinayaan baaqii amiirka dhankoodana uu cadowga ka soo geli doonin mujaahidiinta inta may bakabogaadiyaan ama hadhawaayana kelimada amiirka xaraka shabaab mujaahidiin abuu cubeyda xafidahullah waraca oo dhegeysadaayan dadka muslimiinta ah jawaanib fara badan taabadaasi oo ka mid hayti wilaayaadka islaamka fariinta ka socota haddii uun anigu laadi wilaayaadkii anoo marka may la raaya wilaayada boqool afsha ka hadalaw shacabkii aan afjo ka hadalaw may ballanaa insha allahu tacaala kelimadaas may ka saabsan haytay baaq dheera ka saabsan haytay jihaadka in maanaa lan dhabar adeega mal dhugu sidaane jihaadka in lan dhabar adeega in lan daalna ilaahay cadowsha ina la xisaabtama insha allahu may ballanaa labeyka ayuha alamiir haddii unaana shacabka soomaaliyeed gaar ahaan oo muslimiinta ah gobolka bakoolka nool ano afsho ka hadlow insha allahu tabaaraka watacaala may baa laniin haddii un reer bakool un anna dhindhiga kaan islaamka malan ku galaw ilaah idin shee insha allahu tabaaraka watacaala mayna ka bashaaraysadaase reer bakool in meeli oo jihaadkii ku kajaran in meelku sii dheer insha allahu tacaala ka wadi doonaan maanan daalo doonna maanan cajisi doon ilaah idin shee may lahaa ahlan wa sahlan anta akramu qaa'idi fiina waman miluka fi lasri qaacidu akarta cala alghaaziina ghaaraatin shadiidatin wa nicmat alxamalaatu anta lahaa qaa'idu abshir fa wilaayaatuka alyowma xuratun wa jayshuka mansuurun wa shacbuka raashidu alaa yaa uxuuda alcizi waalmajdi cuudi wa aqbilii fa abuu cubaydata alyowma qaa'idu allahu akbar allahu akbar
bulshada reer bakool waxaa lagu yaqaanaa difaaca diinta alleh iyo sunnada nebiga salaallahu calayhi wasalam iyo shacaa'irta islaamka waxayna baal dahaba ka galeen jihaadka ka holcaya bariga afrika nin horaa yidhi bakool waa beledkii ansaareed guddiga gurmadka abaaraha ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa gurmad gaarsiiyey deegaano ka tirsan wilaayada islaamiga hiiraan warbixin arrintan ku aadan waxaa inoo haya saadiq muumin deegaanada qobyaxaas iyo dhariyow oo ka wada tirsan muxaafadada ceelowda ee wilaayada islaamiga ah ee hiiraan ayuu guddiga abaaraha ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxa uu raashinka noocyadiisa kala duwan u qaybiyey dadka ah ay abaaruhu dhibaateeyeen deeqdan raashinka ah ayaa waxaa ka faa'iidaystay toddobaatan qoys oo ah dadka ay abaaruhu saameeyeen qaar ka mid ah dadka ku dhaqan deegaanada qobyaxaas iyo dhariyow oo ah goobaha raashinka laga qaybiyey ayaa idaacadda islaamiga ah ee andalus uga warramay deeqda la soo gaarsiiyey iyo baahidii ay u qabeen sidoo kalena mujaahidiinta uga mahadceliyey gurmadkii ay u fidiyeen magaca bishaar nuux deegaanka qobyaxaas xoolaha tacbaan waaye ilaahay haddana taladooda haysta oo shalayba na siiyey laakiin abaar zaa'id ahaa jirta waxaa haaf bur ah iyo haaf bariis ah umadkii haaf sokor yacaag saliid haa ninkiina oo noo keeni ilaahay noo keena laakiin ninkii noo keenan boqolkaas maxaansan yahay haddaana mujaahidiintu waa u ducaynay khayr allahasi abaartan ilaahay naga reeba wallaahi niyow abaaraa jirta laakiin aaday noo saamayso horta waana haysaa marka maasha allah ilaah ku mahadsan xoolaha wallahi aaday u liiddiyihiin arigaba ha usii daraadee aaday u liiddiyihiin xaalkooda ilahi hanaga soo gaara wallaahi maanta guddiga abaaraha badan ayna soo geyseen insha allah waa ku mahadsan yihiin intaan ka badanna waa ka rajaynayna insha allah magaceyga yuusuf xareed abiikar deegaanka dheriyow abaartanniaw si adag ay noo saamaysay dad iyo duunya si fiican bay noo taabatay alxamdulilah ilaahi rooba nasi xoolaha xaalkooda ka xun tahay si fiicanay uga xun tahay looda hurfadhi waa ari waa ba'ay haddii alku geela sidoo kale waa u socdaa marka alxamdulilah rabbilcalamin waxaas ilaahay keena weeye waa hadda maanta anigu aan mataqaana aan dadku eedayna ma ah waxaana la siiyey raashiin wanaagsan waxaana la siiyey haaf bur'a haaf bariisa haaf sokor'a laba laba caagoo saliid a intaasaa nala siiyey walaayada noogu deeqday hadda alku waxaan dad ku lahayn ma aha oo wax noogula kaalmeeyey alxamdulilah rabbilcaalamiin waa sida guddiga abaaraha wax loo soo dhiibi waana soo gaarsiiyeen ayaga oo ku mahadsan marka kalena waxaan u ducaynayaa guddiga abaaraha iyo walaayada khayr alla ha siiyo alxamdulilah rabbilcaalamiin kuwii u guulaysto oo ilaahay liibaan allah ka dhigo aniga ibraahim xuseenaa liira deegaanka ceeldibi abaaraad ad sheegtaa xoolaha waa been waa eri waa ba'ay geel waa ku socdaa lo'na abar waa abaaraha sababe maanta waxaa nala siiyey badar sharaf haaf bur haaf bariise haaf sokore laba caago saliide walaayada intaasaa inooga deeqday kor allaha ka dhiiga cismaan aadan deegaanka dhiryow ayaan ku noolahay walaayada waxayna soo gaarsiisay khayr allaha siiya haaf bure haaf bariise haaf sokore caag saliide ayna soo gaarsiisay waa ku mahadsan tahay adeegu waa allaha jibiya muslimiintana kor allaha ka yeela jasaakumullah khayr waa mahadsan tahay guddiga gurmadka abaaraha ee wilaayada islaamiga ah ee hiiraan oo wakiil ka ah guddiga gurmadka abaaraha ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa sii labanlaabay howlgallada gurmadka lagu gaarsiinayo dadka ay abaaruhu saameeyeen ee ku dhaqan degmooyinka ah iyo deegaanada wilaayada islaamiga ah ee hiiraan mahadsanid saadiq howlgallo lala beegsaday cadowga allaah ayaa ka dhacay deegaano ka tirsan wilaayada shabeellada hoose ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay dagaal culus ku qaadeen xerada askarta kufaarta afrikaanta iyo saldhigga maleeshiyaadka murtadiinta ee degmada janaale sidoo kale waxay ciidamada mujaahidiintu xalay weerareen saldhigyada murtadiinta ee xaafadaha mukayga iyo haanta dheer ee degmada afgooye ee wilaayada shabeellada hoose bulshada ku kala dhaqan degmooyinka xagar iyo xiindheere ee wilaayaadka islaamiga jubbada hoose iyo galgaduud ayaa goobo fagaaraha ku daawaday filimka mu'asasada alkataa'ib aan ku hormarna jubbada hoose iyo cabdiwahaab maxamed bukhaari dad fara badan oo isaga kala yimid xaafadaha kala duwan ee degmada xagar ee wilaayadii islaamiga ah ee jubbada hoose ayaa goob fagaara ah ku daawaday filimkii dhowaan ka soo baxay mu'asasada alkataa'ib ee qaswatu nusratulmadluumiin kaas oo xiise gaara lahaa islamarkaana si ka duwan aflaamtii hore looga daawaday wilaayaadka islaamiga ah iyo guud ahaan caalamka oo dhan maadaama uu dhowr luuqadood ku baxayey bulshada muslimiinta ah ee ku dhaqan degmada xagar ayaa ka warbixiyey markii ay filimka daawadeen saameyntii uu ku reebay iyo sida ay u arkaan filimkaasi iyagoo la hadlayay idaacadda islaamiga ah ee alandulus bismillaahi raxmaan raxiim magacaygu waa xasan calinuur waxaan joogaa degmada xagar ee wilaaya islaamiga jubbada hoose ah waxaan daawanay filimkii aan wada sugaynay ee ahaa godka jilacow walaadii mujaahidiinta ay weerareen oo ku laayeen murtadiinta caawga waxaan fiirsannay raggii mujaahidiinta ahaa ee weeraray godka jilacow ka soo sii daayey muslimiintii walaalahood ahaa ee halkaa lagu dhibaataynaayey godka jilacow ayaan daawannay raggii oo gudaha u sii galaya raggii gudaha u sii galaya dadkii gaalada meesha ku xasuuqay ayaan fiirsan haynaa anigoo ah faadumo waa ku faraxsanahay filimka godka jilacow aad ayuu u xiise badan yahay waana sugaynay waxaana ku daawanay degmada xagar bismillaah magacaygu waa nimco maxamed anoo joogo degmada xagar caawa waxaan daawanay filim aad iyo aad u xiise badan oo godka jilacow insha allah anigoo ah cabdiqaadir oo joogo degmada xagar waxaa caawa ku daawanay filimka godka jilacow aad iyo aadaan u faraxsanahay maasha allah mid ah gabdhahaan degmada xagar jooga halkani waxaan ku daawanay filinkan wada sugayna godka jilacow gaalada lagu xasuuqay ilaaha ku mahadsan ilaaha ku mahadsan muslimiinta halkan laga soo sii daayey mujaahidiinta halkan ay ka soo deeyeen godka jilacow filimkan ayaa yeeshay falcelinno kala duwan sida mujaahidiinta ay u dhex jiirayaan koontaroolada goobaha xasaasiga ah ee cadowga sagootintii afhayeenka xarakada mujaahidiinta al-shabaab uu sagootiyey wiilkiisa kuwaas oo filimkan siiyey hadal hayn fara badan mahadsanid bukhaari dhanka degmada xiindheere ee wilaayada galgaduud oo filimkan laga daawadayna waxaa mar kale warbixintan inoogu eegaya walaalkeen marwaan maxamed kadib baahintii alkataayib garabka warbaahineedda xarakada mujaahidiinta al-shabaab ah muuqaalka duulaanka iyo wehilinta madluumiinta ee ka dhacaya xabsiga godka jilacow filimkaasi waxaa goob fagaaraha ku daawaday bulshada muslimiinta ah ee ku dhaqan degmada xiindheere ee wilaayada galgaduuda bulsho fara badan oo rag dumar iyo caruur isugu jira ayaa isugu soo baxay fagaaro ku yaala gudaha magaalada kaasoo markii hore maamulka islaamiga u iclaamiyey in lagu daawan doono muuqaalka waxayna halkaasi bulshada ku wiilqabowsadeen jabkii xooganaa ee murtadiinta lagu gaarsiiyey weerarkii jilcow markii ay soo dhammaatay daawashada filimka bulshada xiindheere ayaa halkaasi kula hadlay idaacadda andalus iyagoona cabiray muuqaalka ay daawadeen meeshaan waxaan ku daawanay filimkii muasasada alkitaab ee soo saartay mir dhow munaasabada ciid darteed wuxuu ahaa filin aad iyo aad u qawoojiyey laabtanada sida macarikadan ay u qawoojisay maalintay dhacday laabtanada ayuu isna u qawoojiyey ilaahay subxana watacaala marka wuxuu nagu karaameeyey inaan fiirsano maanta meeshaan ku fiirsano filinka waxyaaba igu cajiibka badnaa wuxuu ahay sida geesiyaasha mujaahidiinta iyo inqimaasiyiinta istishaadeynta ugu kala tartamayeen ugu faraxsanaayeen uhilinta walaalahooda kasoo soo deynta xabsiga marka ilaahay subxana wataala waxaa lana walaalaheena waxaad qawoojiseen laabteena qawoojiseen ilahay waxaan ka rajeenaa subxana wataala miisaanka xasanaadka in kugu diro shahaadadiina in ka aqbalo
walaal waxaan maan ku fiirsanay filan xiiso badan oo mujahidiintu ay ku qaadaan godka julaco oo maxaabiista muslimiinta laga soo furayay waxaan ugu duceeyaa mujahidiinta ilaahay garabkooda ha galo filka waxaa ugu cajiibsan aan ku arkay muslimiinta maxaabiista lasoo furaha laga jabaayo laga soo furayo waxaan fiirsanay weerarkii barakaysnaha godka jilacow ee mujahidiinta ku qaadeen laguna soo furinay ummadda muslimiinta ee la dhibaateynaya mar walba waxaan leeyahay matad gurgurte gurgurtow garasho meled gaal baa tahay ummaddiina waad dhammaysay dhiigooda daadisay gacal iyo walaal ma gashid oon garasho aan lahayn balse geedkaadii xirtahay waa la jaray geesiyaal baa ku dabagalay guntaadii hoosena dhiig ku daadshay maasha allah filinka aad iyo aad ayuu u xiiso badnaay waxaana soo jiitay meexito shiikha sheekh cali iyo wiilkiisa meesha kusoo gotinayay maasha allah dadka muslimiinta dhammaantood waxaan leeyahay ku daysadaan annagana insha allah waa ku daysanaynaa wiilasheenna iyo innaga dhanna waa keenaynaa jihaadka insha allah allahu akbar
والله aad ayaan farxadna caawa aan ugu faraxnay filankan aadka aadka u xiiso badan ee caawa meesha aan ku fiirsanay baarak allah ilaahay ina barakeeyo ajirkiina ilaaha weyneeyo shahaadadana allah ka aqbalo wiilasha mujaahidiinta guuleysta garabkiina allah istaago wadanka dhammaantiisna gacanta allah inii geliyo inta waxaan ka salaamayaa dhammaan mujaahidiinta ugu horeeya amiirkeena buuceyda si gaara waxaan ugu mahadcelinayaa baahda iclaamka ee alkataa'ib waxaan leeyahay allah idin barakeeyo waana mahadsantihiin dhammaantiin jasaakum allahu khayran baarakum allahu fiikum allah idin xifdiya ayaad leeyahay khiyaari umad muuqaalkan ayaa noqday mid shaafiyey quluubta muslimiinta kadib markii kaamerooyinka alkataa'ib ay ka soo muuqdeen libaaxidii islaamka oo ka dhex gudbaya kontarooladii ugu adkaa ee cadowga weerarna ku ekeenaya xabsiga sharta iyo fidnada ee lagu dhibaateeyo muslimiinta soomaaliyeeda kaasoo tacadigiisa aysan ka badbaadin rag iyo dumar intaba hase ahaatee afartii oktoobar waxaa weerarkaasi xorriyaddooda ku helay muslimiin fara badan oo xabsigaasi ku xidhnaa mahadsanid marwan warkii subaxnimo oo idinkaga imaanaya idaacadda islaamiga andalus xilligan waa naga inta inta warkan mid la mid aan ku kulmi doonno hadduu alla idmo waxaan idinkaga tegaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu